heshiiskaasi waa mid hordhaca marka ugu horeysa waa mid u dan ah somalilan etoobiyana u dan ah etoobiya bad bay raadinaysay weligeed ciidamadeeda geyso annaguna waxaanu raadinaynay aqoonsi marka heshiiskaa waxaa ugu horeeya ugu muhiimsan oo madaxweynaha sad maqasheen somaliland uu ku caddeeyey yidhi madaxweyne wal oo somaliland ummadiisa iyo dalkiisa ayuu u danaynayaa marka aqoonsi buu raadinayaa marka madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in ethoobiya oo dal laba kun oo sannadood jiray uu aqoonsan doono somaliland marka heshiiskaa horudhaci oo laga sii shiri doono muhiimadda ugu weyn waxa weeye annaga waxay noo tahay dhaqaale ahaan boqolkiiba toban in marsada berbere la isticmaalo etoobiya isticmaasho ay soo mariso transcale soo mariso wax kaloo inoo faa'iida tahay annaga in dalkayaga oo dhowr iyo soddon sano raadinayay aqoonsi inaanu helno dowlad saa u taal weyn oo u cimri weyn inaanu ka helno aqoonsi haddii aanaan aqoonsi helinna wax ka suurtagelaya heshiiskaasi ma jiro marka ma ma kira oo waa laga kiraynaya etoobiya labaatankaasi kilomitir ee badda ku yaala ee sida d b wol oo kale looga kireeyay dekeda berbera mise waa dhul is loo siinayo haddiise uu kira yahay muddada kiradaasi soconaysa ma noo sheegi kartaa waa liis waa kiro maha bad la siinayo iyo xanaasama waa liis wax kabaya dhaqaalaha somaliland iyagu waxay nagaga codsadeen sagaal iyo sagaashan sano laakiin madaxweynaha iyagu uu ka diiday wuxuu yihi konton sano waan gartay markaas afgaradku imika wuxuu ku salaysan yahay konton sano konton sano keliya ku salaysan yahay xilligay ka bilaabmayo kontonkaa sannadood ma la qeexay wal wuxuu ka bilaabmi doonaa marka aanu dhamayno detailska m o u-gaas aanu somaliland ka dhamayno faahfaahinta faahfaahinta o dhan aanu ka dhamayno somaliland waan gartay marka way isku xidhan yihiin in etoobiya labaatan kilomitir oo biyaha somaliland ka mida aad u ogolaataan inay soo degaan oo weliba ciidamadooda soo degaan iyo in etoobiya aqoonsato somaliland sida dal madax bannaan oo ay u aqoonsato saas miya hadalku of course haa mar bay wada dhaceen isku xidhan yihin etoobiya waxay doonaysaa soddon kilomitr madaxweynuhu ka diiday labaatan buu yiri marka labaatankaasi ma meel cayiman oo laysla gartay baa ilaa hadda mise waa labaatan kilomitr oo kamida meel kamida uun badda somaliland waa meel kamida badda somaliland weli maaha meel la xaqiijiyey halkay noqon doonto waa halkay somaliland u garato waan gartay marka goormaa laga yaaba heshiisyadaasi inay hirgalaan maxayse yihiin tallaabooyinka ka horeeya heshiiskaasi intaanay si rasmiya u dhaqan gelin wallahi de kolley waa m o u weeyaan ma ogtay imanka waanu dhamaynay shirarkii aanu la lahayn etoobiya waxaa dhici doona markaa in agreementyo kale heshiisyo kale ay ka dambeeyaan de baarlamaan baanu leenahay guursi baanu leenahay shicib baanu leenahay dad dimuqraati aanu nahay ma ogtay guulahan aanu soo gaadhnay imanka siyaasi ahaan iyo diplomatically durtaba waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo iminka maanta ilaa shalay waxay la soo hadlayay dowladda norway waxaa la soo hadlayay dowladda maraykanka oo laga yaaba inaan berito u baxo waxaa soo hadlayay dowladda ingiriiska waxay adduunyada tustay inaanu xor u nahay inaanu baddayada maamulno iyo dhulkayga maamulno oo aanay shuqul ku lahayn soomaaliya iyo badayda soomaaliya waan gartay wasiir waxaad carabka ku dhufatay inaanay dowladda soomaaliya shaqo ku lahayn dhulka somalilan bal ka waran dowladda soomaaliya war baa kasoo baxay hadday noqoto golayaasha madaxweynaha soomaaliya laftiisa wuu ka hadlay arrintan waxaana dowladda soomaaliya sheegtay heshiiskaasi inuu yahay mid waxba kama jiraana sideed idinku u aragtaan tallaabadaasi waxaa la yahaa waxay ka qaban karaan heshiisyaan adduunyada la gallo ma jirto haba yaraatee waxaanu ka yeelaynaan ma jirto somaliland nineteen sixtygii bay noqotay xor nineteen ninety onekiina way lasoo way ku dagaalantay in xornimadeeda looga soo dagaalamo waa etoobiya ahayd marka xidhiidh aad u weyn baa naga dhexeeya annaga etoobiya hadday noqoto jaarnimada waxaa la yahaa waxay soomaaliya awood u leedahay inay ka hor tagto heshiisyadeeda ma jiro way hadli karaan laakiin wax aanu ka yeelaynaa ma jirto soomaaliya iyo dal kaleba in danahayaga aanu qabsano aanu u dadaalno number one aqoonsi number two aqoonsi number three aqoonsi aqoonsi aqoonsi meesha keliyanu ka helnana ilaa imika oo dalka itaalkale ee karaya inaanu iskaashino hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto tacliin hadday noqoto caafimaad markaa annaga heshiiskaygu wuxuu ku salaysan yahay aqoonsi iyo dad fara badan oon leenahay inaanu ka sino labaatan kilomitr waan gartay waxaanu ka warhaynaa wasiir in somalilan aanay weli aqoonsi ka helin dunida dowladda soomaaliyana waxay u baaqday dhammaan ururada caalamiga ah ee jira oo ay ugu baaqday in arrintan la farageliyo oo la hor joogsado marka taasi miyaanay caqabad idinku noqon karayn dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda dunida
u malayn maayo waayo annagiyo soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin dhowr iyo soddonkan sano dowladii kala dambeeyay soomaaliya mar walba waxaa caqabad ku ahaaye in somalilan ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya soomaaliya soomaaliya waxay had iyo jeer samaynaysa wax horumarka somaliland kasoo horjeeda waxay ku waxay cadow ku ahayd horumarka somaliland markaa wax caqabado oon isleenahay way idinka iman karaan haba yaraatee ma jirto wasiir marka dhinaca somalilan haddaynu u nimaadno dad badan baa arrintan ka biyadiidsan oo ka waran dareenka dadka reer somalilan ee u arka etoobiya haddii ay meel ku yeelato baddooda in dhulkooda iyo baddoodaba ay la wareegi karto maya heshiis baan iminka soo gallay m o u baanu soo gallay waa isfahan heshiis isfahanayso ama isafgarad baanu soo gallay ha isfahankaas wuxuu dhex iman doonaa somalilan waanu ka wada hadli doonaa somalilan shicibka somalilandna waanu fahansiin doonaa shicibka somaliland waxay u haraadanaayeen sanado aada u fara badan aqoonsi inay dawlad keliya ka helaan aqoonsiguna waata keliya noogu muhiimsan annaga taas waa mid u taala ummadda somaliland iyo dowladda somaliland madaxweyne muuse bixi wuxuu ku guulaystay markii ugu horreysay inuu ka helo ballanqaad aqoonsi marka taas ayaanu ummadada iyo dadkayda fahansiin doonaa iminkana aanu sii baaqaynaa inaanay jirin bad laynaga qaadaya dhul laynaga qaadaya inay noqonayso waxaynu ka wada hadalno aynu ka heshiino wan gartay marka aqoonsiga ayaa somaliland u muhiima number one number two number three wan gartay